xeeraa loo yaalo xeerka loo yaalo wuxuu sheegayaa kal ahaay kooruba inta uu noqon karo wuxuu sheegayaa sida wax la yeeli karo waxaan si toosa uga tashi doonaa oo kala wada hadli doonaa suudaanka maanta marka shaqadii waxaan ku joojinaynaa sidaas waxaan rabnaa xeerkii loo yaala inaan ku dhaqanno koorumka soddon iyo shan maadaama uusan ahayn ergadii si kastay u baxday way baxday waa in marka xeerka loo yaala oo aan ka dhigna waa ogeyn arrimahaan oo kale inay imaanayn markiina yiri doorashada qabta ay raranka samaysanay